waxaana wanaagsan meelkastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan marti uu noogu yahay doctor cali maxamed jimcaale oo ku takhasusay cudurrada faafa kana howlgala xarunta royal hosbital ee magaalada muqdisho waa uu ka mid yahay dhakhaatiirta oolaha wacyigelin ka wada magaalada si dadku ay kaga fogaadaan xarunka coronavirus ee dunida saameeyey soomaali laga helay ilaa iyo toddoba kiis barnaamijka guud ahaan waxaanu ku eegi doonaa xanuunkan iyo saameyntuu leeyahay oo marti noogu yahay doctoorka aad baad umahadsan tahay doctor aad baad umahadsan tahay kusoo dhowow v o a barnaamijka martida microphone
cabdiqaadir iyo shaqaalaha v o da aada umahadsan tihiin waanu kusoo dhawaa wadhawaa insha allah doctor cali waxaad baratay cudurada faafa virus ayaa saabaa leeyahay xanuunkan aad buu u faafayaa dabcan sida muuqata dunida dhan buu saameeyey marka waa xanuun noocaya marka hore cudurka la yidhaahdo coronavirus virus waxaa la dhahaa bakteriyada waa ka duwan yahay jermi oo jermiyada ka mida waaye laakiin wuxuu leeyahay asiga r n a kaliya waxay leeyihin jermiyada r n a d n a waxaa la dhahaa virus layihahdo r n a waaye viruska marka laga laga fiiriyo historygiisa coronavirus wuxuu soo baxay lixdameeyadii kun sagaal boqol lixdameeyadii soo baxay noocyo kalaa jiri jiray oo qaar keenaan hergebka keenaan iyo coronaviruska saddexda nooco u dambeeyey oo dhaceen mid waxaa la dhihi jira saris wuxuu ku dhacay wadanka sacuudi arabiya oo aada ugu dhacay waxaa kaloo jira mid la dhihi jira maris oo mediterranean respiratory syndrome la yihahdo oo asna ku dhaca maris la yihahdo ku dhacay asna wadamada mediterranean ku dhacay kan waa kii kii u dambeeyey waaye marka la fiiriyo lixuu ku noqonaa oo viruskaas waaye mostly viruska wuxuu ku nool yahay inta badan xayawaanada coronaviruska xayawaanadan oo xamaaratada ah iyo fiidmeerta oo meelaha gasho intaasuu ku nool yahay marka wuxuu iskaga nool yahay asoo aan dhib keenaynin oo ku nool yahay caadi ugu nool yahay laakiin marka uu ku dhaco mutation ama isbedel ku dhaco sida kan kale oo ku dhaca hadda ku dhaco kale marka hilibka la cunay mutationa dhacay wuxuu ka mid yahay cudurada la yihahdo zonotic oo kala qaadaan xoolaha animaliska iyo dadka ay kala qaadaan marka waa sun uu noqday wuxuu usoo galay hilibka la cunay ayaa laga qaaday dan wuxuu bilaabay mutationa ku dhaca sa isbedelay wuxuu usoo gudbiyey marka dadka caadiga qaadeen dadka qaaday ayaa waxay noqotay in ayay haddana kala qaadaan ay labada kala qaadaan maadaama cusba waxaa loo bixiyey covid nineteen waxaa la saris covid two labadaas labada magac baa loo yaqaanaa marka wuxuu sameeyaa transmissionkiisa aad ayuu u batay ha transmissionkiisa siduu u gudba aada u batay from china oo kasoo bilowday ilaa adduunka meel walba oo kamid a ayuu gaaray markaan fiirino habka uu gudbaayo waxaa kamid a habka loo yaqaano horta hawada kuma gudbo hawada caadiga kuma gudbo uu ka darnaan laha ka dhib badnaan laha duu hawada ka gudbi lahay laakiin wuxuu ku gudbaa hab la yihahdo drobless ama dheecaan yar oo liquid camal oo yar oo qofka kasoo baxaayo cudurka qabo kasoo baxayo ama markuu indhisaayo ama markuu qufacaayo kasoo baxayo kaas ayuu ku gudbaa oo qof kala qaadaa hadda researchka u dambeeyey marka la fiiriyo waxaa la ogaaday inuu dheecaankaas gaari karo ilaa lix toddoba mitr inuu gaari karo marka lix mitr maadaama la dhahay qofka kugu dhow inuu ku jiraa marka oo cudurka qabo lix mitr waa inuu ku jiraa marka saas uu gudbi kara hadduu ilahi insha allah
si dhaqsaha u faafaa dabcan laakiin xanuuno kale waxaa jiray hawada ku gudba ama ama maaragtay oo khatartana aan lahayn t b do kale waxaa la yidhahdaa hawada ku faaftaa marka maxaa xanuunka si gaara khatar uga dhigay waxaa ugu dhigay waa garan kartaa markii la dhahay jino kasoo bilowday wuhan uu kasoo bilowday ilaa adduunka meel kastoo gaara marka la dhahay khatartiisa waa garan kartaa ilaa hadda wuxuu ku dhacay dad loo yaqaano hal milyan iyo boqol kun oo qof ilaa hadda oo mataqaanaa saamey oo ku dhacay ilaa lixdan kun oo ku dhimatay ilaa hadda la taagan yahay xaalad la taagan yahay oo weli uu yahay nus oo maraya bilowma khatartiis waxaa ka mid ah viruska waxaa ku dhaca mutation mutationka waxaa isbedelay jirkiisa isbedelay mutationka ayaa keenay inuu aada u faafo khatartiisa dhimashada low waaye aada uma badna waxay gaari kartaa two ilaa three percentage boqolkiiba laba ama saddexoo jiri karaa marka loo fiiriyo adduunkao dhan marka la fiiriyo laakiin marka wadawadan loo fiiriyo waxaa jiri karta wadamo oo wax badan ka dilay oo aada u dilay ayaa jiri karta marka khatarta u badan oo keena waxaa waa faafidiisu aada u fudud oo meel kasta tegaayo cudurka uu ka qaadi kartid lix mitr qof kuu jira aad ka qaadi kartid iyo markuu ku dhaco hawada sambabada boqolkiiba toban wuxuu keeni karaa complication ama dhibuu keeni karaa boqolkiiba inta kalena wuxuu keeni karaa qofka u yasirnaa karaa u ficnaa karaa boqolkiiba tobanka waa lambar badan waaye waxay kaaga baahnaa karaan i c u in la geliyo qofka oxygen la siiyo ventilation lagu xiro oo si gaara loo loo keergarayo ayuu u baahnaanaa inta kalena waxay noqon karaan dad oo dii meel lagu xanibo mataqaanaa joogi karo oo karaysan karo markaan fiirino adduunkao dhan marka la fiiriyo wadamo naga tabar naga khatarsan oo aada u socday oo aada waaweyn ayuu ku dhacay waxaa ka mid ah talyaaniga talyaaniga oo hadda marayo iyo sbain oo xakamayla sbain iyo talyaaniga oo xakamayla yihiin talyaaniga dadka dhan haddii la karantiilo meel lagu xidha xitaa waa waa waa waa waa weli waa la arkaya cudurka waa la arkaa ilaa hadda talyaaniga wuxuu ku dilay afar iyo toban kun oo qof oo ah ku dhimatay talyaaniga ah ku dhimatay new caseska soo socda oo mar walba dhacaane waa badan yahay shaloo kale waxaa ku timiday afar kun oo qof ayaa sana keliya qaada talyaaniga marka la fiiriyo marka waddamadaasoo dhan ayagoo aad u shaqo badan oo aad nooga fiican oo aad u dadaalayo ayaa haddana xakamiintooda khatar tahay soomaali markaa nimaad kiisas baa laga helay ilaa iyo toddoba halkiisa dib u kabtaa la yidhaahdaa soomaaliya oo kale markaad fiiriso sideeba u saameynaya adigoo og daruufaha aad sheegtay dalka ka jirto
waa mahadsan tahay abdiqaadir markaan fiirino soomaaliya maadaama uu yahay aada khatar u yahay oo faafidiis u badan tahay waxaa keliya ay soomaaliya ku badbaadi karto waxaa waa inay karantiisho oo qofka isolation lagu sameeyo dadka soomaalida ah boqol kiiba sagaashan wuxuu ku xiran yahay dhaqaalahooda inay suuqa bakaaraha ama suuq bacad ay tagaan marka suuqa bakaaraha oo jaam ah oo dadka buuxaan haddii hal qof oo oo cudurka qaba oo soo dhex galo wuxuu gaari karaa lix ilaa toddoba mitir oo dadka u jiro oo qaatii kara marka waxaad dareemi kartaa inay khatar oo adag ay soo socoto ilaahay naga haayo oo mataqaana khatarta noo yar laakiin khatar adagaa soo socoto oo faafi karto oo dadka faafi karo marka soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada oo aan u diyaar garaysnayn oo mataqaana stiil oo dhibaato badan ay taagan tahay waxaa wasaaradda caafimaadka sheegtay in laga helay ilaa hadda toddoba qof laga helay midna oo ka raystay lix qofna mataqaana ay jiraan ilaa waxay noo sheegtay inay lix iyo toban qof oo kale ay suspect yihiin oo ay rabaan inay inay inay inay ka baaraan ay rabaan laakiin weli aan la ogaanin marka khatarta soomaaliya aaday u badan tahay marka waxaan ku waxaa waaye waxaa la rabaa qof kasta oo arko calaamadaha lagu garto ku dhaco calaamadaha ay ugu badan tahay qandho kulul inay qofka qabato waa lamber one inay qandho qabato lamber two inuu sameeyo hindhiso inuu keeno hindhiso sida hergebka oo kale iyo inuu keeno qufac oo dry ah qufac engegan inuu qofka lahaado qufac aan xab lahayn marka haddii qofka qandhadaas arko oo qufacaasna arko waxaa ficnaan lahayd oo fiican inuu qofka meel fadhiisto oo meel keligiis guri ou istaago oo is ilaaliyo ama u sheego hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya ee waddanka jooga
culeysyada jira waxaa ka mid a dadkoo fariimihii qaadanayn ama ha noqoto dhakhaatiirtiina iyo hawsha aada wadeen wacyigelinta ama tan wasaaradda oo weli hadalkeeda goobaha lagu kulmo goobaha waxbarashada meelaha qaar dugsida qur-aanka weli way furaya magaalada muqdisho kale marka dadka wacyiga markaad fiiriso inay fariimaha qaataan iyo ahmiyadda ay leedahay maxaa la wadaagi lahay
horta dowladdu waxay sheegtay wasaarad gobolka banaadir iyo warbixina ka soo baxday oo laleeyahay dadka meelaha maqaayadaha inaysan fadhiisanin ee maqaayadaha iska yareeyaan dadka isku imaanaan ay yareeyaan sida adduunka o dhan la dhaho waay laakiin waxaa ka weyn bakaaraha iyo suuqyada see loo see loo xadidi karaa dhibaatada u weyn waaye dadka soomaalida dhaqaalaha ay ku nool yihiin waxay ku xiran tahay inuu bakaaro tago ay ku xiran tahay marka bakaar hadduu galane qofka viruska qaban waa imaanaa qofkan qaban waa imaanaa then muddo oo daqiiqada ah ayuu qof ku qaadi karaa gurigiis hadduu tago wuxuu la tegi karaa asagoo viruska qaba oo la tegi karaa marka waxaa fiican inuu dadka ay yareeyaan inay tagaan bakaaraha oo kale iyo meelaha aada buuxa inay tagaan waanada dhaqaatiirtan ay qaataan waxaa aada ugu xumahay in dhakhaatiirta aysan haysan inta badan xarumahooda caafimaadka aysan olin testage uusan olin qofkii loo dirana meelaha loo dirana inuu inuu dhibsanayo uu leeyahay aniga ma tigi kara meelebel ma tigi kara xoogaa dhib jiro dhibkaas jiro waxaa keeni karto inuu cudurkii dadka qaadsiiyo iyo communicationkii dhibkan uu yimaado marka waxaan ku talin lahayn soomaalida inta badan in ay dhakhaatiirta ay ka fikiraan qof kasta ay ku arkaan highviver ama ay ku arkaan ku arkaan inay gooni u saaraan ay u diraan ku dadaalaan si dhakhtarkiisa waaye sida ugu diri lahay xarunta lagu baaraayo cudurka haddii la baarane gacanta loo geliyo qolooyinka shaqada kulaha insha allah culeysada jira dhakhaatiirtiina laga soo xigto waxaa ka mid a karaantiinku dadku inay aada uga fogaanayaan dadku iyagoo laga yaabo in calaamadihii muuqdaan aysan diyaar u ahayn inay goobii karaantiinka tagaan marka khatar intee leeg baa ka dhalan karta taas
hadda oo la taagan yahay waxaa noo imaadaan beeshino oo qabaan highviver qandhadii badneed qabaan qufcina qabaan haddii qofka aculatiiso tiraahdo khatar waaye waxaa dhici karta inuu coronavirus qabo marka la fiiriyna historygiisa dad oo la kulmay oo ka yimid banaanada ka yimid oo la kulmay qof wuxuu leeyahay aniga meesha ma tegi kari waalidkii haddaa meesha geyna karantiilka wuu diidaa problemo badan uu sheegaa aniga markaan ka fikiro horena usheega haddana aan u sheegaa waxaa ficnaan lahayd qofka in loo diyaariyo meel uu soo aadi karo oo isleeyahay way fiican tahay waa joogi kartaa oo isleeyahay example ay ka mid tahay digfer hospital waxaan ku talin lahay taladeeda in ay dowladda ama qolooyinka caafimaadka loo diyaariyo digfer hospital loo diyaariyo digfer laga dhiga keliya in lagu daaweeyo coronavirus sababtoo ah qof kasta wuxuu awoodi karaa markaas inuu tago isbitaal weyn oo caalami waay inuu tago oo kala kulmi karo communicationkiisa cudurada kale u qabana looga daaweyn karo cudurka coronaviruskana looga daaweyn karo waxaa usii dheer digfer waxay leedahay i c u ama ventilation oo loogu talagala qofka haddii hawada ku xiranto in hawo lagu sii karo meel fooda hawada uu ku qaadan karo laakiin haddii private kugu yimaado oo qofka waxba u qaban karin oo meeshana tegaynin still waxaa jirta communicationka ah inuu faafaayo oo aada usii faafaayo marka faafidaasna waxay keeni kartaa inuu nagu bato dhibka iyo iyo iyo inuu sii bato insha allah marka dadku maxay ku doodayaan markaad ka shakistaan ama aad aad la kulantaan wax u eg haddana aysan karantiilka aadayn oo goobo kale ku mashquulayaan xanuunkun uu sii fidayaa dabcan oo ma istaagaysaad sheegta marka halka muxuu noqon karaa orduqan hosbitaal howlaa ka socoto hadda looma diyaarin marka maxaa bedela haddii taa la waayo dowladda waxay sheegtay waxaa loo diyaariyey isbitaalka martini laakiin sida lala socda martinina xoogaa waa fog tahay qofka wuxuu ku anducon wuxuu leeyahay aniga qofkan wuxuu qabaa cudurro kale example hypertation diabetic waxaasuu qabaa wuxuu ka baqaa marka inuu waayo in cuduradaas kale laga daaweyn waayo oo keliya cudurkan oo u dilo oo u dhinto si cuduradaas kale loogu daaweyn wuxuu door bidi lahay dhakhaatiir oo yaqaano asiga oo special ah oo meelo gooniya joogo inuu u tago cudurrada ka daaweeyaan ayagana waa kumli dhib waaye oo baaridii ma hayaan oo ma dhihi karaan qofkan waxaa qabtaa coronavirusaa qabtaa sidaa darteed waa ina aadaa isbitaal hebel aadaa dadaan kula taliya aniga berson dadaan kula talin laakiin dadka ma yeelayaan ma aadayaan marka waxaa ficnaan lahayd talada ugu fiican ah in haddii emergency yimaado waxaa la rabaa in waddankan u safto sida haddaba u safan yihin wasaaradda caafimaadka wasaaradaha dhan ay u safan yihiin in la yidhaahdo digfer ha noola baneeyo waxaa lagu daaweynaa keliya coronavirus cudurradan kaleo emergencyga cudurrada kale waxaa lagu wareeji karaa isbitaalada kale intood waddan ku yaallaa la wareegi karo laakiin digfer waa meesha keliya oo noo haysato loo diyaarin hadda waxaa la ishegay in loo diyaariyey martini loo diyaariyey laakiin dadkasay ku tagaan still problem waaye communicate waaye aqoontooda waa xun dhan markuu qofka tigi waayan wuxuu faafina cudurkuu soo faafina dadkaas soo siyaarina oo soo fiirina waxaa la yidhi waddanka isu dhan markaan soo qaadan qofaa jirraday coronavirusa laga helay toban qof waxay ugu tagtay isbitaalkooda oo soo salsalaantay gacanta ku salaantay oo dhahaysa ilaahay ha ku cafiyo mataqaana u ducaynayso intoodiiba markay guriga yimaadeen waxaa ku wada dhacay cudurkaa ku dhacay oo ku wada dhacay maxay ugu bateen sweden soomaalida marka la fiiriyo dadka ajnabiga soomaalida ugu badatay inuu cudurka ku dhaco ingiriiska inuu ku dhaco dadka ajnabiga sababta keenaysa waxaa waaye still kuwa sweden iyo joogo ingiriiska aada diidan inay inay isolation sameeyaan ay ilaaliyaan marka maxaa laga filaa kuwa joogo muqdisho iyo iyo agaarkeeda oo intooda badanba dhaqaalahooda ku xiran yahay inay tagaan suuqa bakaaraha iyo suuq bacad suuqya waaweyn inay tagaan ay ka raadsadaan qutliyoonkooda maalinta waxay cuni lahayn ay ka raadsadaan marka waxaan ku talin lahay number one in in wacyigelin loo sameeyo isbitaallada privateka ee meel walba ku yaalla inay ogyihiin qofka number two waxaan ku tali lahay dhakhaatiirta iyo qolada caafimaad ka shaqeyso inay qof kasta ay ka shakiyaan ay qandho ku arkaan qof aan ku arkaan hadduu rab ha qabo in hergab caadi ha qabo laakiin in la baaro in la geey karo meel lagu baaro oo lasoo baari karo la ogaan karo inuusa qabo inuu qabo laakiin baaritaanka dalka ma yeela doctor kiisaska hadda la helay iyo positiveka noqday dibadda loo qaado marka qof walbee hargab qaba haddii la yidhaahdo hala baarana waxaa imaan doono culaysyo kale sooma
waxaa naloo sheegay hadda inuu yaallo baaridda ay taallo waxaan maqlahay labaatan kun oo kit inay camal taallo oo wasaaradda loo keenay ay haystaan in lagu baari karo martini meelahaas lagu baari karo not i think inay tahay rabi test inuu yahan qiyaasa rabi test wuxuu leeyahay fals positive uu leeyahay laakiin fals positive durab ha lahaado laakiin qof kastoo positive oo looga shakiyo ama ha qaba ama yuusan qabin laakiin positive noqdo waa la hay karaa meesha lagu hay karaa maadaama meesha lagu haynaayo markuu ficnaadana waa lasoo dii karaa marka i think inay weli baaritaan uu yaallo waddanka uu yaallo laakiin uusan available meel kasta ahayn oo meelo badan uusan oolin even digfeer dadka aada u aadayeen digfeer uusan oolin oo qofka dhehaynin cudurkaas ha lagaa baara ama uusan ka baarayn laakiin uu leeyahay gurigaada ku noqo guriga ku noqo dhaha okay qofku sida uu karantiili karaa si shakhsiyan naftiisa ah haddayba timaadeen uu iska shakiyo xaaladiisuna aysan emergency ahayn dad badan oo waxaa la yidhahdaa si sardhabana xanuunka ugu dhaca jiri kara adduunyada qaarkoodna way bursayeenba marka qofku gurigiisa masu karantiili karaa ha waxaa la rabaa in qof kasta oo ku dhacay cudurka oo coronavirus ama ka shakiyo iyo hadduusa ku dhictaa ka shakiyo oo qabo qandho iyo qufac inta badan qabo iyo lafa xanuun daal badan lafa xanuuna qabo qofkaas waxaa laga rabaa inuu koo horta waco dhakhtar waco dhakhtar inuu la xiriiro dhakhtarka marku waco uu yidhaahdo talow siinaa wuxuu leeyahay gurigaada joog ha ka bixin guriga markuu joog dhaho inuu qaraabada iyo dadka u sheego asxaabta u dhaho aniga guriga laygu karantiilay cudurkaasaan qabaa gurigaan joogaa wixii raashina la ii keenaayo in diriis iridda la ii keena keliya iridda la ii keena aniga guriga aan ku jiro meesha aan cuntadeeda meesheeda aan ku cuno inuu dhaha waayo dhakhtarkana inuu raadiyo waayo haddii in case oo complicate noqdo oo dhibaato timaado neefta dhibtoo kale in dhakhtarka uu qaad la qaado oo la geeyo meeshii lahayd ventilationka lahayd oo martiina hadda lagu diyaariyey ventilationkaas in la geeyo oo meesha oxygen lagu siiyo laakiin qof kasta waxaa la rabaa inuu guriga asiga uu joogo asiga isxilqaamo haddaan qofka isxilqaamin qof u timaado oo oo guriga ku qasbaysa ma jirto waxaa kaloo la rabaa in oo marka saana kala dhacdo inay inay magaalada dhex joogaan ciidamada ay dhex joogaan dadka lakala ilaaliyo problemka la xaliyo in shaqo badan oo aad u badan laga qabto laakiin hadda waxaan isleenahay even dhakhaatiirta xataa hadda waxaa laisleeyahay weli cudurka magaalada ma joogo waa noo imaan doonaa weli waa sugaynaa laakiin intaan sugayno ayuu magaalada joogaa magaalada ka buuxi karaa imaan karaa waxaa imaan karo hadda waxaan arkay afar maal diyaarad udambeysa imaaneysay oo imaaneysay yaa kasoo dhuntay diyaaradda kasoo degay indiu ka yimiday maba soo maray karantiinka ma soo maray iridu kasoo baxay waa soo baxay gudo iska soo galay marka inkees kaasoo kale oo qabo oo gurigiisa u tago dhalinyaro waaye asiga xanuun badan dhib badan kuma hayo xanuunka waxay u dareeyaan dadka waaweyn dhalinyarada dhib badan kuma hayo ama dadka immunitygooda laciif yahay oo difaaca jirkooda laciif yahay u badan yahay kuwa marka dhalinyarada qofa qofa yaroo dareemaya wax badan ma dareemaya qandho yariisa iska ficnaana asiga laakiin wuxuu u gudbaa dadka duqooshaha waaweynaa u gudbaa ayagana waxay ku samayn karaan inuu inuu khatar ku noqdo oo dilo special dadka cudurada kale oo hore u qabay inuu inuu inuu khatar ku keeno marka garantiilka waa dhib badan yahay waxaa rabnaa marka qof kasta oo soomaali ah oo soomaali joogo inuu asiga isxil saaro isxil qaado oo asiga ku ekaado inuu gurigiisa joogay inkastay dhib tahay dadkana saaxiibadan inay caawiyaan ay qof ku caawiyaan cuntada cuni laha in lagu caawiyo inuu mataqaanaa meesha kale oo aadla lagu caawiyo
fariinta ugu dambaysa wacyigelineed hooyada joogtay miyiga ee aan exces u heli karin meel caafimaad heli karin wasaaradii talooyinkooda halkan laga dhegeysanay maxaa farin u tahay waxaan ku talin lahaa hooyooyinka iyo odayaasha iyo qof kasta oo soomaaliya oo joogo qandha haddii qabato qofka inuu iska ilaaliyo dadka qandha haddii qabato oo maqruufa qabo inuu dadka iska ilaaliyo sidana uu qabto waxaa lagu leeyahay baastamool leeyahay baastamool xanuunka keliya abdaha keliya mankoys kalmatiri oo kamid ah idil burifeen kale lagu isticmaali karo marka haddaan farmasho kasta uusan aqoon u lahayn id burifeen dhexda kusoo siiyo marka dhibkaa ku imaan marka waxaa lama qof kasta inuu daawo u qaadanayo cudurkan lagu daaweynayo ma jiro keliya waa inuu jasa iskala inuu liin dhanaan badsado liin dhanaanta vitamin c a ku jiro waa anfice vitamin c badan inuu qaato biyo badan inuu cabo oo biyaha aada u badsado haddii qandho qabatana baristamolka isticmaalo taamka uu ku haynayo taam dheer maaha taam gaaban waaye haddii ku dhib imaanin inta kalentooda waa ka bixi kartaa waa laga bixi karaa hawada baadiyaha hawo furan waaye dadka dhibka ku dhacayo waxaa waay boqol kiiba toban waaye boqol kiiba sagaashan waxaa ku filan kara inay biyo badan cabaan baristamol qaataan vitamino badan cunaan cuntadooda diyaarsadaan ee islaaliyaan dad kalena iska xanibaan oo dad kale uusan gaarin
aad buu mahadsan yahay doctor cali maxamed jimcaale oo ka howlgala xarunta royal hosbital oo toddobaadkan marti noogu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka ee v o a intaanu kulmi doona barnaamijka lamida waa barnaamijkoodii ka imaanay muqdisho oo idinle nabad